أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andalus duhurnimada tan ugu doorka roon kataayib al ikhbaariya oo baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo kamiin ka dhacay waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad faahfaahino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay mujaahidiinta kula wareegeen gacanku haynta deegaanka biyacadde ee wilaayada shabeellaha dhexe dowladda saliibiyadda ingiriiska oo ku dhawaaqday go'aan ay ku dhimayso dhaqaalihii ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya sarkaal etoobiyaan ah oo qayb weyn ku lahaa duulaankii xabashida ee dalka soomaaliya oo lagu dilay gudaha dalka etoobiya munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska oo ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayadda islaamiga ee baay xaflad ay ku qalinjabinayeen arday wax ka dhigata macadka albayaan oo ka dhacday degmada jirib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe أمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa duhurnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigayo kamiin ka dhacay waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo balcad xasan cabdiraxmaan abuuxasaan oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga diyaariyey
filimkan oo goordhow ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya waxaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah kuwaasoo la socday mooto labalugaaleey ah kuna socdaalayay waddada dheer ee laamiga ah ee isku xirta muqdisho iyo balcad waxaa filimkan oo ku bilaabanayaa maleeshiyaadka murtadiinta oo mootada la socdo xaaladoodana ay meel wanaagsan marayso oo mar qura ay ku bilaabatay rasaasta aan la hakin karin ee geesyada towxiidka daqiiqada kadibna waxaa la arkayaa saddex askari oo murtadiin ah oo madaxa laga jarayo
أيها النور كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروا أرسل الفجر السلام كشمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروا waxaa filimka lagu soo bandhigayaa meydadka askarta murtadiinta oo madaxa laga jaray fariinna u ah maleeshiyaadka murtadiinta ee isticmaala waddada isku xirta balcad iyo muqdisho waxayna arrintan durbadiiba cabsi ku abuurtay maleeshiyaadka murtadiinta oo loogu tegay afaafka hore ee magaalada muqdisho
قال يا جند البيان ساراكم بالتحام كلوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام قال يا جند البيان ساراكم بالتحام كلوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام وارشقوهم qaybaha dambe ee filimka waxaa ka soo muuqanaya qanimadii mujaahidiintu ay furteen oo ahaa saddex qori oo ak afartan iyo toddoba ah boosashkooda iyo mooto labalugaaleey ah taasoo ahayd mootadii ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ee madaxa laga jaray ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا فخذوهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم ستغرقوهم هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي لن يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا
filimkan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ayaa ku soo aadaya xilli bisha jihaadka iyo cibaadada ee ramadaan maanta ay laba marayso waxaana sii xoogaysanaya howlgallada mujaahidiinta ee ku wajahan maleeshiyaadka murtadiinta ee kabaqaadka u ah kufaarta afrikaanta ee duulaanka gardarrada ah ku soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii shalay mujaahidiinta ay kula wareegeen gacanku haynta deegaanka biyacadde ee wilaayada shabeellaha dhexe cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkan inoo haya
waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka biyacadde oo ah deegaan istaraatiiji ah oo hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii shalay ee biyacadde lagu dilay saddex iyo toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay sagaal kale waxaana murtadiinta shalay laga gubay gaari nuuca cabdibilaha ah dhinaca kale waxaa maalinkii labaad magaalada biyacadde si buuxda gacanta ugu haya ciidamada mujaahidiinta oo shalay la wareegay iyadoona dadka deegaanka ay soo dhoweyn u sameeyeen ciidamada mujaahidiinta ee deegaankooda soo gaaray dhanka wilaayada mudug qarax mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka deegaanka qayacad ee wilaayada mudug ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen saraakiil iyo maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhintay qaraxaas sarkaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray bashiir madoobe halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo murtadiin ah oo uu ku jiray sarkaal murtad ah oo lagu magacaabo sheekeeye kaas oo dhaawac garaab ah uu soo gaaray bay ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada buurhakaba islamarkaana doonayay in ay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuula hoos tagta degmada buurhakaba ciidamada mujaahidiintu waxa ay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada buurhakabo islamarkaana doonayay in ay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuula hoos tagta degmada buurhakabo dhimashada waa hal askari oo murtad ah dhaawacuna waa laba askari oo murtadiin ah waana dhaawacyo culus oo garaab ah howlgalladan ka dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe mudug iyo baay ayaa qayb ka ah weerarada lagu dhiig bixinayo cadowga allaah ee duulaanka shareeca la dirirkaha ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday go'aan ay ku dhimayso dhaqaalihii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo siyanba qaadaya dowladda ingiriiska ayaa ku dhawaaqday inay dhimayso miisaaniyadda dhaqaalihii kaga bixi jiray dibadda oo u badan dalalka dhaca qaaradda afrika ra-iisul wasaaraha ingiriiska key stama ayaa maalmo ka hor shaaciyey inay hoos u dhigayaan lacagihii ay siin jireen dalalka dibadda si loo kordhiyo kharashaadka difaaca laba dhibic shan boqolkiiba dakhliga qaranka marka la gaaro labada kun toddobiyo labaatan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ingiriiska waxa uu xusay in korukaca kharashka difaaca lagu bixin doono afartan boqolkiiba dhimista gunooyinka dibadda islamarkaana ebir dhibic saddex ilaa ebir dhibic shan laga jari doono wax soo saarka gudaha marka la gaaro sanadka labada kun toddobiyo labaatan ra-iisul wasaaraha ingiriiska ayaa sidoo kale sheegay in uusan ku faraxsaneyn ku dhawaaqista lagu dhimayo lacagaha dibadda balse tallaabadaasi ay noqotay mid looga maarmi waayey taageerada loo fidinayo ukrein iyo guud ahaan ammaanka yurub kiya stama ayaa dhammaan xulafada yurub ku booriyey inay sare u qaadaan difaaca dalalka qaaradda yurub halka madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu dhowaan isna ka dhawaajiyay in reer yurub ay diyaar u yihiin wax ka qabashada difaaca iyo ammaanka qaaradooda isbahaysiga in ka badan boqol hay-adood oo sheegta inay samafalyaal yihiin ayaa dhaleeceeyey go-aanka ka soo yeeray dowladda ingiriiska waxayna yidhaahdeen waa wax laga naxo in u k ay hadda ku socoto waddadii maraykanka oo ay aqbashay reer yurub ayaa haatan u muuqda kuwo usoo eelinaya talooyinkii madaxweynaha maraykanka donald trump oo muddo dheer ka dalbanayay hogaamiyaasha yurub inay awoodda saaraan kharashaadka ku baxaya difaaca qaaradooda maraykanka ayaa afar iyo labaatankii janaayo labada kun shan iyo labaatan jaray dhaqaalihii kaga bixi jiray dalalka dibadda tallaabadaas oo si weyn uga qaylo dhaamiyeen dalal badan oo ku tiirsanaa dhaqaalahaasi oo ay ku jirto kooxda riddada soomaaliya tallaabadan uu ingiriisku qaaday ayaa dhabarjab kale ku noqonaysa maamulada dabadhilafyada ah ee ka jira guud ahaan soomaaliya iyadoo bishii maarso labada kun saddex iyo labaatan uu ingiriisku joojiyey taageeradii uu siin jiray maleeshiyaadka r r u da ashaada la dirirka ee somalilan ingiriiska oo safka hore kaga jira kufaarta caalamka ee usoo tafaxiitay la dagaalanka shareecada islaamka ayaa maalgelisa mashaariicda ashaada la dirirnimo ee ka socda soomaaliya waxaana ka mid ah lacagihii u dambeeyey ee ay bixisay shan milyan oo geni oo sanadkii hore ee labada kun afar iyo labaatan ay siisay maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya dalalka gaalada caalamka ee muddada badan ku mashquulsanaa la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta ayaa haatan wajahaya fuuqbax dhaqaale oo aada u daran kadib markii ay ku ilko beeleen duulaanadii ay ku soo qaadeen dalalka islaamka sarkaal etoobiyaan ah oo qayb weyn ku lahaa duulaankii xabashida ee dalka soomaaliya ayaa lagu dilay gudaha dalka itoobiya anas alansaari ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in mid ka mid a hogaamiyaashii ugu caansanaa jabhadda faano lagu khaarijiyey dagaal ka dhacay koonfurta gondar ee gobolka amxaarada kornel tadese ashete oo ahaa taliyihii ciidamada gondar taklay gizar iyo madaxii qaybta qorsheynta iyo isgaarsiinta ayaa lagu soo warramaya in isaga iyo ilaaladiisii lagu dilay dagaal dhex maray jabhadda iyo ciidanka federaalka xabashida itoobiya dilka sarkaalkan iyo ilaaladiisa ayaa aroornimadii sabtigii ka dhacday deegaanka geyneed oo ahayd goobtii lagu dagaalamay sida uu shaaciyey ururka amxaarada la baxay fano popular organisation cornel tedese ayaa la sheegay in uu qorsheynayey islamarkaana uu fuliyey dagaallo xiriir ah oo ka dhacay gobolkaasi gondar ka hor inta uusan ku biirin fano cornel tedese waxa uu ka mid ahaa ciidamadii xabashida etoobiya ee ku soo duulay dalka soomaaliya dilkan oo si weyn loo hadalhaya ayaa noqonaya kii labaad ee loo geysto hogaamiye sare oo faano ka tirsan muddo ka yar laba bilood gudahooda waxay aed laba iyo labaatankii janaayo markii yohanes eliyahu oo ka mid ahaa hogaamiyaasha fano ee caanka ka ah gobolka gondar lagu dilay isaga iyo hogaamiyaal kale oo ka tirsan fano meel u dhow deegaanka washaare munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buulo fulaay ee wilaayadda islaamiga ee baay xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ee baay culummo waalidiin nuqabo salaadiin ganacsato iyo martisharaf kale waxay munaasabadu ka dhacday gudaha masjidka jaamac ee degmada buula fullaay waxayna ku saabsanayd sagoontin loo sameynayay arday ka qalinjibisay mu'asasada farbarka iyo akhriska ee alqalam faraceeda degmada buula fullaay ardaydan oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho ayaa munaasabadda dhiganayay toddoba bilood waxayna tiradoodu gaaraysay soddon arday kuwaas oo muddadaasi ku bartay farta akhriska iyo culuum kale oo sharci ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay kana muuqatay ardayda qudhooda waxay da-da ardaydan u dhexaysay toddoba sano ilaa afar sano waxayna muddada toddobada bilooda noqdeen arday heer sare ka gaaray akhriska iyo qorista intaba sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii munaasabadda ka hadashay ayaa kelimad kooban goobta ka jeediyey
madrasadii dadka yaryarka ah qoraalka iyo dhagaalka iyo wax akhriinta lagu baraayey alqalam iyagana maanta inay soo qalanjibiyeen wax qoristii iyo wax akhriintii ay barteen taasina nicmo kala way iyadana boorkeeda waa tan dhegsan intaas oo dhan gabagabadoodan maanta maraynaa oo iyo khatimkooda iyo maxadnaqa iyo shukriga ilaahi subxaana wa tacaala aan ugu shukrinayno maanta waxaana la gudboon dadaalkaasi horta dadkii ka shaqeeyey inaan dhahno jasaakum allahu khayran mid ka mid a waalidiinta oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey martidii kala duwaneed ee munaasabadda ka soo qayb gashay duyuuftii oo mid waa meelo korkagurkooyeen meelo dhowdhowkooyeen yaan mahadnaqeen sidaysi mumay baa ogtiin waashington qalam litacliimi ilaahataba kitaaba wallanbaahanayo waana fanni asaasi ah intii munaasabaddu ay socotay ardayda ayaa soo bandhigtay bandhig cajiib ah oo soo jiitay martidii kala duwaneed ee goobta ku sugneed waxaana bandhigga ardayda ka mid ahaa in ardayda loo keenay kitaabka qur-aanka kariimka lagana soo saaray meel weliba oo qur-aanka ka mid ah ardaydana ay akhrinayeen taasoo muujinaysa in ardayda laga dhisay akhriska iyo qorista intaba
الذين خرجوا خرجوا من ديارهم
waxaa jirtay shahaadooyin qaali ah oo muujinaya in ardaydan ay ka qalinjibiyeen farta iyo akhriska taasoo la siiyey dhammaan ardaydii goobta ku sugneed iyadoona si gaara loo xusay ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaan laga qaaday ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ee baay isagoona faahfaahin ka bixiyey bandhigga ardayda ay sameeyeen iyo muddadii koobneed ee ardaydan ay farta iyo akhriskaba ku barteen oo arday yar yaraatay waxaa ku qalinjibiyey mu-asasadii alqalam runtii may ahaayeena nooc mucjiza ah si dadka dhanba dareemayana waana ku dhawaajiyaaye ciyaalkaas yar yar ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo cimridoona ilaahay barakeeyo ilaahay xifdiyo shaydaan iyo xasad iyo cayn iyo bilaay aan ilaahay ku ilaaliyo xuruufti liweedii qoren shagalsha dhammaystiraayaan axkaamtii kale haddii axkaam qulna ata mad muduud haddii ata wada saaraya waa qoraalkii kitaabada dhinaca kalena musxaf qur-aan intay la hordhako meelii meelii hambata ku akhriyaaya muddada galantada kahay todobolood eta qur-aanna maabalani dhegmi may ka tusiyaasee bani aadamka hooba dadaala ini marashaana kor mu'asasada alqalam waa mu'asasad loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda da'da yar si ay u bartaan farta iyo akhriska waxayna wilaayada ka hirgelisay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxayna arrintan muujinaysaa dadaalka iyo juhdiga wilaayada islaamiga ee baay ay ku bixinayso barbaarinta jiilka soo korayo si ardaydu ay u bartaan akhriska qorista iyo guud ahaanba barashada cilmiga sharciga si ay jiilkan u noqdaan mustaqbalka hoggaanka dalkan muslimka ee soomaaliya xaflad ay ku qalinjabinayeen arday wax ka barata macadka albayaan ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed dhuubow warbixinta warkan haynoo faahfaahiyo macadka albayaan oo ah maxad lagu diraaseeyo funuunta luuqadda carabiga ayaa ku dhowaad muddo laba sana ah waxa uu ka furan yahay magaalada jilib kaasoo ay wax ku bartaan dadka daneeya barashada luuqadda carabiga kuwaasoo ka kooban gabdho iyo wiilal sidoo kale maxadka waxaa wax ku barta dadka waaweyn kama marna carruurta dhigata madaariista oo iyagana fursad waxbarasho macadka albayaan ka helay maalmaha khamiista iyo jimcaha dhowaan macadka ayaa qabtay xaflad qalinjibin ah oo ay shahaado ku qaateen shan iyo labaatan arday oo ka kooban wiilil iyo gabdho kuwaasoo muddo sanada wax ka baranayay macadka albayaan maamulka macadka oo kelimad ka jeediyey xafladda ayaa ka sheekeeyey adeegyada waxbarasho ee uu bixiyo macadka ina machad albayaan litacliimi allugati alcarabiyati huwa manbacun lilcilm wamanaaratun lilmutacalimiin yuwafiru lahum kula maa yaxtaajuunahu min tacliimin wairshaadin watawjiih بيدك وادر تدريسية متفانية يسعون دوما لتأدية رسالتهم التعليمية بكل أمانة وإخلاص وها نحن اليوم نقف معا لنشهد نتائج هذا الجهد المبارك ولنشارك خريجينا فرحتهم ونفتخر بإنجازاتهم أبناءنا وبناتنا الخريجين والخريجات أنتم اليوم تضوون صفحة مهمة من حياتكم العلمية وتفتحون أفقا جديدا نحو المستقبل فكونوا دوما فخورين بما انجزتموه وسيروا في طريق العلم والمعرفه بكل عزم واصرار xafladda oo ahayd mid wakhti badan socotay lagana jeediyey kelimaad kala duwan ayaa ardaydii xafladda loo dhigay waxa ay soo bandhigeen wax ka mid ah waxyaabihii lagu baray macadka albayaan حيث أكد المتحدثون على أهمية اللغة العربية ودورها في تعزيز الهوية الإسلامية كما أثنوا على الجهود التي بذلها الطلاب والمعلمون طوال فترة الدراسة مشيدين بالمستوى المتميز التي وصلت إليه الدفعة الثانية وشارك الحافل السعيد عددا من المسؤولين والأعيان وكذلك أولياء أمور الطلبة للاحتفاء بتخرج أولادهم وقادها المرتد العامي الحسن جرجورت منذ توليه الحكم بأوامر والدعم الأمريكان والتي كانت تهدف إلى محاربة الشارع واحتلال الولايات الإسلامية فعلى الرغم من الدعايات الإعلامية المكثفة التي رافقت الحمل إلى أن الوقائع على الأرض كشفت عن سلسلة من الإخفاقات الميدانية لغتنا العربية لغة القرآن والعلم والأدب والفكر لها دور كبير في نقل اللغة للأبناء وتغذية عقولهم بها suldaan maxamuud ismaaciil waxa uu ka mid ahaa salaadiintii ka qayb gashay munaasabadda kelimadna ka jeediyey waxaa koor u mahadinayaa maaxadul bayaan qalalaasii ardadii ka qalanjibisay maadaama wakhtigoodii runtii fusuddii ay siiyaan waxbarashadoodii waxaana jazaakum allahu khayra jazaa hilib waxaan deganahay soddon sano ku dhowaan deganahay weli ma arag kolley arday deegaanka ku dhow maanta carabiga saa ugu hadlaysa xaqiiqatan wax runtii lagu farxa qof biniaadinka waxyaabaha uu ku farxay ka mid tahay maxay luuqadda carabiga waa luuqadeeni waa runtii waa luuqadda qur-aankeena waa luuqadda nabiga sal alay wasalam carabiga ahayd in maanta luuqadii lagu hadlo waa shay muhiim alxamdulilah ilaahay baan ugu mahdaynaa marka waadii mar labaadba ugu dambeyn ardayda ayaa la siiyey shahaadooyin kuwaasoo soo dhammaystay fatradii waxbarasho ee maxadka albayaan waxaana maxadka hadda dhigta arday fara badan kuwaasoo maxadka ka barta luuqadda carabiga iyo funuunteeda guud ahaan warkii duhurnimo maanta waa naga intaas inta aan war midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak